waad macan tahay saare cabdi axmed macnaha ambaha c o a qarashii markii u dhacay waxaan ku sugnay xaafadayda oo kutaa dhinacaas iyo xaafadan merada oo dagaalka ka tirsan qaraxa markuu dhacay kii hore kadhac ayaan soo baxay waxaan soo aaday goobtii wax ka dhaceen hotelka saxafi iyadoo markaas meesha isku nimid ama uu wehelinayay allahun hayste muuse cabdi wiilkii shaqaynayay shabeelle iyo abshir ingeskaateeda nadka sidoo kale waxaa la socday wareegka safar eebideeda eebi ishayaa isagana marka goobta marki aan soo gaarna kadib muddo adigu cabaar aan joogna ayaa meesha waxaa ka bilowday dagaal iyo rasaas fara badan waa int intii ausan dhicin weye qaracii dambe waa gartay marka marka muddo muddo ka bacdi markii aan meesha joognay ayaa waxaa dhacday in in in in qaar kamida raggii dagaalamayay ee ku jiray gudaha hoteelka ay dabaq hore soo furaan islamarkaana ay rasaas usoo furaan dadkii banaanka hoteelka ka gaaray waxaan kamid ahaa dadkii ka sugnahay albaabka hore hoteelka aniga iyo alla naxaaseeday ninkaan dhintay rag badan waryaala markii rasaasi noo soo furana waxay noqotay nin kastaa inuu sabaadiyo ama ka cararay goobtii laakiin nasiib daro aniga iyo wiilkii dhimanayo waxaan ku yarhakanay goobtii annagoo siira aadinay laba baabuur oo meesha taagnay isku dayna inaan ka fakana goobtii hadi nasiib daro waan carari weynay maadaama xabado ay fara badnaayeen laba baabuur oo albaabka hore ee hoteelka oo baabuur nooha iyo gaari kaleo ebson ah baan aniga iyo wiilkii dhintay ku hakanay oo nimbo baabuur ayuu isku aadiyey si uu uga badbaaday rasaasta ka dhacaysa hoteelka fooqiisa kore marka muddo markii aanu daqiiqadaha ku gabanaynay labada baabuur waxaa dhacday laba gaari gaariga dambe oo ebsonka ah oo ku jiray saaxiibkay inuu ahaa baabuur waxyaalaha qarxa ay ku jireen oo qarax meesha lasoo dhigi ahaa daqiiqado baanu wada hadlini allah naxariista aniga muska intii ausan qaraxu na kala qarin waxau xataa uu iijiye faysalow ma isku daynaa inaanu cararno oon dhinacaas waan ka diiday maadaama dabaqa hore nin saaran oo aad noo xabadaynayo aniga isaga iyo dad kaleo meesha ku jiray marka nasiib daro baabuurkii ayaa ku qarxay asaga keligiisu gaariyaan ku jiri aniga iyo laba kalena baabuurka noohada ag yaalaan ku yani kumaanu dhex jirinna baabuurka geeskiisaan ku gabanayni rasaas soo gabanayni waa gartay qarxi markii au dhacana kabacdii waxay noqotay gabi ahaanba niba meel buu ku dhacay muddo daqiiqadaa wax miira maan lahayn xataa wax ma arki karin uuradii iyo muuqaalkii madoobaa ee ka baxay gaari qiiqaysa waayahay meedkiisa ma aragtay marka saaxiibka
saharey markii hore ma arkin dhowr daqiiqadood waxaan jiifay baabuurkii aan agtiisa fadhiyey oo waan yaro wareersanaa oo dhiig fara badanaa madaxayga ka daadanayay iyo dhinacan garbahayga iyo meesha naas korkiisa muddo kabacdi ayaa meedkiisa isku bayna arko laakiin waan aqoon karay waan dareemi karay qof muuqaalka qof bilaaadama jirkiis oo halkaas kale ka muuqdo aad u oo mataqaanaa wax yari ka hareen madax xataa ka maqan yahay laakiin waxaa markadambe lai xaqiijiyin waa isaga yahay raggii dambe oo aniga maadaama dhaac ahaan lai soo qaaday meesha kale waxay i xaqiijiyen qofkii muuqanayay oo qaarkiisa hore xataa babasada inuu ahaa alla naxariista waa gartay marka bal waxaad iga warantaa adiga dhaawaca kusoo gaara xaggee dhaawacago haatan wuu u badan yahay sideese tahay
hadda dhaawacayga aniga madaxa iyo waxa weye meeshaan wadnaha ku aadano naaska korkiisa iyo iyo garabka aan saddex meelood ka dhaawacmay marka adigu xoogaa waxay igu darnaa meeshaan wadnaha ku aadano dhowr meelood waxay iga dhaceen ay iseloosameen iyo meeshaan madaxa surgii ka jirin alxamdulillah laakiin isbitaalka madiina ayaa laisoo gaarsiiyey iyadoo shaqaalaha isbitaalka madiina iyo dhakhaatiirtooda waa ii gurmayeen islamarkaana ay gazaar caafimaad iyo fidiyana laga bixiyey firadii qaarkood alxamdulilah hadda waan fiican waa gartay marka bal waxaad iga warantaa markii aad timaadeen haddaan bal arrinta qaraxa dib ugu noqdo hoteelka hortiisa oo gudihiisa xabadda ay ka dhaceysa baabuurka labaadna uu qarxay indhihiina ma saarteen ragga dagaalamayo intee camal ayay kula ahaayeen
saharoy dadkan dagaalamayo dhowr nin bay ahayn anoo tiri kof hadda inkastoona garan karin laakiin ninkii adigu nagu sababay inaan baabuurtaan ku gabano oo ama isku aadino laba nin bay ahaayeen dhinacan wajahadan hore ka dagaalamaysa usoo jeeday marka laakiin tiricoob waxaa banaayo inaan jecla aniga qiyaas ahaan laakiin laba nin unba anagu aragno dhinacan markii xabadahaas nagu soo furtay nagu kalaftay inaan ku cararno baabuurtaan qaraxa ku gaban laba nin ba markaa aragno intaas tirada kale intama aqoon karno oo ku jirta meesha waa gartay bal faysal cumarow waa markii labaadoo dhaawac uu kusoo gaaro qarax sidaan oo kale dhacay ayaad hadda kahorna ku dhaawacantay waayo aragnimadaada qaraxan qaraxyadii hore muxuu uga duwan yahay kula tahay iyo iyo iyo weerarkii saxafi wallahi waxaad moodaa aba kan in mataqaanaa horta qaraxyadan dambe muddadan dambe hadda waagii hore qaraxyadu wa- waxay kala ahayn mid hal mar dhaca laakiin waxaad moodaa xiliyadan dambe inay soo badanayaan in in daboolka hore oo iskarsiin moogiya laga yaabo inay kugu kala yimaadaan marka sidii waagii hore dhici jirta hal baabuur ama wax saas adee qarxaan ka dhacay xaaladii sacaadi ahaan jirta laakiin muddadan dambe waxaad moodaa waa khatarta inay soo badanta maadaama hadde baarkinka wixii yaalloo dhan ay cid ogaan karta male baabuurtan baarkinka taagan kan jidka maraya waxay moodaa inay iska xaalad khatara tahay xaaladda baan ku sheegay